arrimaha abaaraha waxaad ogtihiin deegaanada galmudug iyo guud ahaan dalkaba waxaa ka jira abaaro aad iyo aad u ba'an oo runtii eh, hadday tahay dadkii iyo xoolihii iyo deegaankii intaba khatar aad iyo aad u- u- u daran ku haya ayaa ayaa ka jira waxaan rabaa marka inaan shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo gaar ahaan dadweynaha reer galmudug dibad iyo dal meesha me- meelay jiraanba aan ugu baaqo kana codsado inay dadkooda usoo gurmadaan inay ayaga istaakuleeyaan inay ayaga istabantaabiyaan maxaa yeelay markii adiga aa istaakulayso istabantaabiso ayay dadka kale iyo ummadda kale ay kuu soo gurman kartaa marka dadweynaha reer galmudug haddii ahaayaan kuwa ahaan lahayn kuwa gudaha jooga kuwa dibadda jooga iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeedba abaarta iyo gaajada runtii aad iyo aad u daran ee dalkii ka bilaabatay ee weliba sida ilaahay asaga roob waa keeni karaa awooddiisa oo ilaahay asaga wakti kuma xirna laakiin sida loo bartay saddex biloodoo hadda kadib xataa roob kolley maaragtay eh, eh, eh, ma aanan u- aqoon jirin inuu yimaado